ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midba noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
walaalo waa tii sagaaliyo tobankii toddobiyo tobankii sagaaliyo tobankii may ka dhacday duufaan goboladan gaar ahaan dhulka xeebaha iyo buuraleyda dhibtaasi waxay keentay duufaantaasi waxaa ka dhashay in dadka xoolihii ay hayeen ay ka fara baxeen dhammaantood waxaad arkaysaa qof shan boqol oo neef oo adhiya lahaa oo maantana aan waxba haynin oo wixiiba ay kawa fara baxeen ku shan boqol lahaayo laba boqol ka baxday oo saddex boqol uhadhay ku intii badneed ay ka baxdo in yar uhadhay ku cidlo jooga marka masiibo badan masiibadaas waxaa ka dhashay walaa dhibtaa aadka u weyn leh dadkii wixii ay noloshooda ku tiirsanayd oo ahaa xoolo dhaqatada xoolaha ay ku tiirsanayd ee xoolihii dhammaantood ka wada baxeen waxaa ka dhashay marka dadkii inay dee baahi ka bilaacdo in dadkii magaalooyinka kusoo qaxaan si taa looga taxadiro ayaa waxaan ku ku tallaabsanay in dadka lagu hayo deegaanadoodaasi oo loo raadiyo wixii ay noloshooda garanaysay ahaa xoolo oo xoolo loo ururiyo oo tusaale ahaan qofkiiba labaatan neef ama soddon neef wixii loo awoodo la siiyo si qoyska caruurleyda ee ka kooban ugu yaraan shan lixda qof ay halkoodii ay noloshooda barteen ugu sii joogaan inta magaalooyinka usoo qixi lahayeen
marka xoolaha xaggee baa lacagta iyo ka keenaysaan xoolaha dadka siinaysaan
walaalen waxa weeyaan waa wax kulley contributionna ku imanaya dadka degan magaalooyinka iyo dadka qurba jooga ayaa kulley intooda badan iska kaashada inta badan waxbixinta taasay ka imanaysaa waxbixintiyo taasiyaa laga kari doonaa dadka oo hadda ka hor waxaa gacanta lagu hayay in la quudiyo dadkaasi oo cunadiibaa la siinayay laakiin hadda qorsho waxa weya in dadkii la xooleeyo intii la itaalkaa ninba intii laga gaaro dadka ku baxay xoolaha ku baxay waxa weeyaan numberka dee sida wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay-adaha ay khuseysa ay shaacinayaan number aada u tiro badan weeyaan wax wax laga qaban karana maha laakiin waxaa laisku dayayaa wixii laga gaari kara in wax laga qabto
tirada dadka xoolo dhaqatada ee ku waxyeeloobay duufaantaasi ka dhacday deegaanada gobolada galbeedka somaliland imise ayay tahay iyadu marka waxa meesha ka baxay waxa weeyaan waa adrigii oo masiibada culayska ugu badane ku dhacay wax daad qaaday iyo wax dabayshii dishay iyo wax dhaxani ku dishay iyo wax xanuun ka dambeeyey oo ka daba yimid oo xanuunadii ka bilaacay ka dhashay ku dhinteeda xoolihii dadku lahaayeen guud ahaan waxa weeyaan dad ilaa lagu qiyaaso boqol iyo dhowr iyo toddobaatan kun oo qoys baa ku xoolo beelay dadka xoolo beelashada ay hay-adaha khuseysaha ushee shaqada gacanta ku haya iyo wasaaradda xanaanada xooluhu ay shaacinayaan waxa weya dad aad tiro badan oo tiradaa ku dhowdaa ayaa ayaa ku xoolo beelay marka dadkii lama wada gaari kara laakiin nin inta ugu liidata in la kabo oo sida loo xooleyn lahaa iyo deegaanada loogu hayn lahaa ayaa falankeeda la hayaa marka guddida taakulaynta abaaraha gobolka awdal iyagu imika imise qoyska ugu talagaleen inay gargaarkaasi gaarsiiyaan ama ay kor usoo qaadaan noloshooda oo ay baadiyaha ku hayaan
walaalo waxa weeyaan dadkaasi xogtii baa socota la daraasadii sidii loo kala liitay iyo sidii loo kala daraa maalmahana inay soo baxdo insha allah waan rajeynayno marka ay soo baxdo xogtu sida loo kala liitay inta u liidataa in wixii loo helo insha allahu la siiyo ayaa qorshaha ku jirta waxa weeyaan
xoolaa ururinaysaan iyo lacag marka lacagta aad uhaysaan iminka dadkaasi si aada xoolo ugu iibisaan waa mise iyada
walaalo waxa weeyaan lacagahaasi oo lacago waxa weeyaan si qorshaysan ku imanaya maahina waa nin boqol la baxaya iyo nin konton la baxaya wax wadanka dibadiisa ka imanaya wadamo kala duduwan ka imanaya marka inta marka la isku habeeyo kulley sida caadada waxaan qabanaa shir jaraaid aynu ku shaacinayno hantida intay dhan tahay iyo waxqabadki intuu noqon doono waad garanaysaa maalin kasti waxbaa soo biira dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka maxaa deegaanada ay wax ka dhaceen aad bay ula damqadeen walaalahooda gaar ahaan dadka qurba joogtii nin kastoo jeelkiisu gacanta geliyey iyagoo ka jawaabaya baaqii aan u dirnay ahaa codsiga in ummadda dhibta ku waxyeelowday lasoo gaado oo lala soo gaado kow wixii dhib joojintaan ugu yeedhnay ahaa emergency reliefkii oodkii lala soo gaadho number laba dadkii maxay hayde shelterkii baa isna meesha ka baxayo dadkii xeebaha ku noolaayo cadadooda dishayn iyagana loo dhiso oo anakii ugu yaraan toddoba kun iyo sayo jiingada iyo loo iskugu jira geynay ee dhismo ka bilownay dhulkii in dadka had loo sameeyo guryo la gala maayna had haddana cadadoona jirto qodobka saddexaad buu ahaa hooduhu imiga mashruuca culeyskiisu ka bilaabi doona haddii ilaa yidhaaho waka walaalo xoolaha aad ururseen iyaga ilaa iyo iminka tirada casdadooda waa imisa
xoolo nool ma ururino waxaan ururina waa waa lacag weeyaan lacagtaasaan xoolo u turjumaa waayo dadkii xoolaha laga ururin lahaa yakay xoolo ka bixin dadka la xoolaynaya waa dadkii deegaanka xoolaha laga qaadi lahaa laakiin hantida naga soo gaadha walaalaha muxsiniinta ama qurbajoog aadaan ama qolquljoog ahaadaan ayaa waxaa qorsheynaynaa in loo turjumo xoolo in loo turjumo xoolo imise qoys baa filaysaan inaad gaadhsiisaan ama idin qorshaysan xoolahaasi oo xoolo dhaqataa xoolihii ka baxeen
lion walaalo waxa weeyaan horta de dadkaas dhibkaa guud ku dhacday weeyaan laakin qorsho wixii lasoo galay ilan hantida in waxba accountka lagu reebi maaye kolba inta lahayo haddii lahayo laba boqol haddii lahayo laba kun haddii saddex kun lahayo hantidu waxay gaadho dhan waa lasii dayn doonaa dhammaantood lakin hantidii baanan weli cadi cadadkeygii soo dhamaystirin laakin inta marka waxa weeyaan kow iyo laba lama odhanayo waxa weeyaan dadka xooluu ka baxeen tirin kara maaha walaal waxa weeyaan dadka u liitaya waa dadka laakiin wixiiba ka fara baxeen oo tir ahaanan lagu haynin oo in soddon boqolkiiba soddona dadka guud ahaan waxyeelooday dadkaasidaa wax iya iya dhibsaasi ku dhacday walaalo
qorshahan aad bilowdeen ee ah inaad lacag dadka ka ururisaan dhexdooda oo aad dadkaasi ugu tabarucdaan intee ayay soconaysaa markaasi lacag ururinta iyo in dadka aada xoolaysaan
walaalo anagu waxaan nahay horta guddiiska madaxweyna waxa weeyaan marka masiibooyin dhacdaba inta badan lagu baxo marka inta inta aan filayno intaan weli tuunsanahay inay dadka wuxuun kasoo bixi doonaan waan wadi doonaa hawsha haddii laa idhaaho marka qorshahani muxuu ka bedelayaa ama dib uxooleyntan aad samayseen muxuu ka aad sameyneysaan muxuu ka bedelayaa dhibaatadii ama saameyntii ay xoolaha sidii dadka xoolo dhaqatada ah ku yeelatay duufaantu
walaal wuxuu ka bedelayaa dadkii masaakiintii ee dhibkaasi ku dhacday magaalada kusoo bixi lahayo computy ku noqon lahaa xirfad uu ku shaqaystana garanaynin ayay ku haynaysaa halkii noloshiisa u bartay ku haynaysaa deegaankiisiibuu joogayaa haddii qofkii tusaalaan uu awal riyo dhaqanayay oo riyihii lagu celiyo noloshiisii has dhinto laakiin halkiibuu joogayaa halkiibuu noloshiisa kasii wadanaya ubadkiisa sidiisiibuu u dhaqaalaysanaya laakiin haddii la waayo waxaa dhacaysa inuu qofkii ku qaxoytiyoobo magaalooyinka iyo tuulooyinka taasina ay keento culeysyada magaalooyinka haysta culeys labalaadaa u ku yimaado
dadkaasi duufaantu saamaysay iyo dadkan kale ee caawinaya markaad eegto sideebaa idinku qorshihiinan u soconaya baa is leedahay xasanow
walaalo waxa weeyaan waxaan anagu ota dadka gaadsiinayna waa wax dad aan uga qaadnay oo dad walaalahooda wax u gartay dadkaasi u baahan yihiin baahidaana qabaan gaar ahaan waxaan halkan uga mahadnaqayaa dadka kurbajooga sida fiican usoo jawaabay waxa weya walaalo markasta oo ay soo gaadho beeb ku socoto dadkaasi intii taalkeeda waxaan ku dadaalaa inay ka ugu baahida badan la gaadho sirka habsamaya u socotaa guddigu waxay ka dhisanta ka kooban tahay ragga bakriya waxgaraya oo dadka dhaqanka inta badan ku jira culumaudiin baa ku jira ganacsitaa ku jirta rajaqoyaana ku jira waxa weeyaan waxaan tuumaynaa weli in haddii dadka maxay ahayday muxsiniinta wax la baxaya ay lasii baxaan ay dadka walaalahooda waxuun ka talayso oy baahida ay hayaan waxuun ka fiidayso
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allahayow ha yeel midda noo ergooso indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa